bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin fayla kulanta fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin walba isinku dhowgun sidaasna idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ma dili karaa hamiinnimada jimaade hamiinnimo sabte oo xadniya galay taariikhdaniya ka baaganta labaatiyo siyeedka bilo koowaad sannadda labada kun tomiyo toddobada qodobada barnaamijka kulanka warsan oo dhammaada u isinka dheega doonta un in isinka hayna dhegaystayaal oo weliba markaasay ku mid aha saraakiil ciidamada magaalada baardheer iyo weliba markaasayay sheegeen intiyo weerar iyo kayin deegaanada iyo al-shabaabka iyo hoos kukuusaan ku tirsan gobolka gada barnaamijka kulanku warsanya ka dheega doontan faaraha maxamed oo markaas ku mid ay saraakiil ciidamada magaalada baardheer oo markaasayay sheegeen intiyoo samay doonaan qorshe markaasay gobolka gadalan ku saarow xarakada al-shabaabba barnaamijka kulanku warsan yoo dhammaadunka dheega doontaan intiinu ku guda jarna siyaasaadoo barnaamijka kulanku warsan oo dhammaado intiinu ku guda jarna akhyaaree weliba markaasay isinka dheega doontana xaafad kumid ee xaafado kiyaalan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan weliba markaasay la sheegay intii markaasay ku jarta bandowa haddaba barnaamijka iyo ka dheegi doontan bandowgaasay keliya weli xaafadaas laanka ruugi ama markaasay aan ku jarta maadaama magaalada beledweyne iyo kumidata ama iyo kiyaalan xaafadooyin iyo dantar badan barnaamijka kulanku warsan ka dheegi doontaan qodobkaas oo faahfaahsan siyaasaadoo barnaamijka kulanku warsan oo dhammaada intiinu ka guda jarna weliba markaasay isinka dheegi doontana hay-adda markaasay lika magacaabo d d g oo markaasiyo kool galaasa gudaha magaalada baydhabo weliba geeg iyo magaalada baydhabo ka qabatay oo kulan markaasi ayaa ka bandhigaasi mashruucooyin markaasi iyadan tir badna ee baydhabo iyo kufulidi kaasoo iyo ku qayb galeen bulshada noocyada shargadiisan oyo ku mid ayin maamulka koonfur galbeed soomaaliya dadku dareeri ama mas-uuliyiinku dareeri iyo weliba guddoomiyaha iyo ku-xigeenshee oo gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed barnaamijka kulanku warsan iyo ka dheegi doontan haddii ilaahay wiin raalle kunagada walyaawo ilaah ka bandhigi kulankaasi geega haydha d d g ee qabati iyo weliba sida bulshada meelo ku hadaliyoon ku haandhabayan ama markaasay iyo anka faraxsiyin hoolo ee markaasay mashruucaadka magaalada baydhabo iyo korgelidi haydha d d g siyaasaadta oo barnaamij kulanku warsan oo dhammaada intiinu ka guda jarna weliba markaasay isinka dheegi doontana raashin iyoon iska jaraan noocyada shalgadiisa ee markaasa laamow oo saliidda burka sokorti weliba walyaabo kaleon iska jaraan weliba geeg la deersay kaamamka kiyaalaan magaalada baydhabo kaam ku mid eh taasoo iyo markaasa laanqibi bulshadii dhawaa markaasa deertii gudaha magaalada baydhabo haddaba weliba barnaamijka dheegi doontana bulshadii markaas ku faa'iidaysidii raashinkaasay iyo weliba wasiirka shaqada ee shaqaalaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya jaylaani sheekhe maxamed waan ee kusimaha wasiirka dubadejinta jaalida arrimaha qaxootiga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya siyaasaadoo barnaamij kulanka warsan oo dhammaadu akhyaara intiinu ka guda jarna weliba markaasay isinka dheegi doontana beco electric company oo ku mid ah kambaniyada markaasay koolgalo gudaha magaalada baydhabo weliba markaasay iyana deeq iyo deersiday isbitaalka gobolka baay weliba kaamam ku mid ah kaamamka kiyaalan gudaha magaalada baydhabo beco oo markaasay lika ogahay electrikada may markaasay iyo ku arti dhibaatooyinkaa lagu gudboonaati dadka ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo awaarto saamayte barnaamijka kulanka warsanya ka dheegi doontan beeko waleebo markaaseyeye bulshadaas iyo injaysti iyo weliba waleebo markaaseye jeytii isbitaalka gobolka baay mas-uuliyiin ku tirsan iyo ka dheegi doonta odo shalgadiisa iyo ka markaaseyo fikradooga ku dhiiwadeen qodobadaas iyo qodobo kaleed ee barnaamij kulanka warsan oo ka dheegi doontaan barnaamijka weliba siin saare islamarkaas arrintaas iinku jeedii doone anoo saaxiibkiin sayid cali muuse maxamed ateera duniga farsamada faysal iyo markaas istuudiyaha kuwadni fadhiife istuudiyaha lamaadna saaxiibkay saalaha maxamed cali qays mar kaleed iyo barnaamijka kulunka warsan waa tahay dhegaystayaal markaleda kulanto fayliya habada siinkuwaana barnaamijkiya gudgalaana qodobkan kore barnaamijka kulanka warsan oo dhammaada una ka qaadaan isiina ka dheega doontaan weliba markaasoo ku mid ah sidaraysiinka sheegay geega gudaha magaalada baydhabo weliba markaasi kulankanisa kooyo ee ka qabatay aidha d d g oo ku mid ah iyadoo markaas ee ku howlgalaan gudaha magaalada baydhabo iyadoo markaas d d g iyo mashruucooyin eedan tir badan markaas magaalada baydhabo iyo kurgelide kulankaasi weliba aynu isu kooyna bulshada noocyada shalgadiisan odayaalka dhaqanka bahda waxbarashada bahda caafimaadka hooyooyinka xaafidooyinka mas-uuliyiin kushal dareeraan gobolkii weliba degmada guddoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo weliba hanoo ku tirsan mas-uuliyadda ayay hay-adda d d g dad ciidan tir badan oo markaasay sii aragtii shargadiiseen ku hadleen mashruucooyinka iyo kirgayta gudaha magaalada baydhabo ee hay-adda d d g yaa ku hadleen adibaano dadkaas oo ku mid ah ee markaas inkoreyan iyo ku hadla doonaan sheekh maxamuud oo ku mid ah culimmada markaasay sida wiilanku gor lanku kasaw gudaha magaalada baydhabo ibraahim axmed ibraahim macruufa oo ku mid ah huseena mas-uuliyiinta hay-adda d d g weliba guddoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo siyaabooyin shalgadiisiyan ku hadleen mashruucooyinka markaas gudaha magaalada baydhabo iyo weliba deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ee ku helgeliyayta hay-adda markaas laka magacaabo d d g
isla qabsado oo arag daadiya hadaaybiyani aayaadka ka sheegeen wactasimuu bixabli illaahi jamiican yaa ilaahay eri subxaanahu wa tacaala walaa tafaraquu shaltabteen yani aragdaada tafaruq iyo yani diintaana maqabta tadaamun iyo diintaana qabta walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum ilaahay mayninku sheekay subxaanahu wa tacaala carab gemarid sidii ahaada jarti sidii wal inin qabsada jarn sida adduunka layngumaysidi jaray aragdaada furus iyo maylaygumaysidi jaray aragday talyaani carab daa'iman abadan madokan dhowow madokan dhowow lahaaytay gumaysi layka jara jarti may waaliyiye dhatiye qabaailshii harbii jaran daa'iman abadan bilaayin dhaxoyti saas dartiye yo awoodiye yo dhulka ka dhiidi walku geesin ma badan mala argaan walku ardeed ma argaan laakiin itifaaq hoo buwaaytii daa'iman wal gumaysadaa ilaahay saas dartiye ilaahay mayliye subxaanahu wa tacaala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء هايتنا رجب مريد إذ في حصو صدر نعمة إلهي سين والي جيك مرتبة بين مرو هايت أدون قال نمد اسم كديرتين حصو صدر إلهي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إلهي نعمة السببتية إخوانا ولا لنقتن أوس إخازراج عاد وأسل دالي الله بقول إلا باتن سن يهربياين تيوش لما لما لا لما يعني فمي عادو ليس دالي بقول إلا باتن سن يهربياين نبغى هرتيس كورن بدكي ما دون قبائل كشل كويس كيل هاي مركز هاني عادو ليس دالي بقول إلا باتن سن يهربياين نبغى كديري عليه الصلاة والسلام مركا ما رهنا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار قد أو نار تقرشه يسور نايتن أرهيكي يعني دين تنسين قواسي نار تقرشه وسور نايتن وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إلهي يسينكم بدبادي سبحانه وتعالى وعي قلين بدنان باهني ودائما أبدا إني لس حسوسيو يعني شيطان قد كدجر إن فدت كدجرته والحسوسي خيرك شلي لا أرد هذا كجرتي جيك هلمع maas man la argo madumay fade tajadud iyo naytoyl kusubiyo fade waltakum minkum waltujad minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun hadis sadas lisin kala dad may itina liba naw adun ya akhir bik liba naw itingari wala takunu kalladina tafarraqu هذه شرط بين أوكل ناقتين إلهي اللي در دارهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات ما دي آيات يون توي توي كوين بعد شيء شرط بين ناقتين يا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك هانس لهم عذاب عظيم إليه يعني إسلام سلوكيات يميل فذا إني تلام هذا اسكو دوب نادو أدو شيء أدو نمئن الأرقو عاقل شيء عاقل نمئن الأرقو دينا والدنيا بإسبير سدو ما داسا أرد هذا والنقوص ما عرب ما ديدان بشرقا وغربا يلكو قوف سدي ماها adduunka inti jarti kulliyo iyo nifaris iyo inti ibadja bah gumaysadaasi lutiyo hoosiyo geliyeen hoob yo isbahaysadeeno oo yo itifaaqiiba heleen lutiyo hoosiyo geliyeen adduunka min sharga ilaa qarbi iyo lagu koobsadaay marka ma inisdirdaarmaani ini yani arday aad walla wada qabsado wal yani sida ddg iyo maarta aad shacabkii yani wal nisla qabsadeen ini wal nisla qabsado khilaafaad iyo arday aad wal yani dadka shartibiyo lisku dhaafo aqulu qawli hada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ogladan wadaag waxaa la shaqayni xaafad ahaan magaal ahaan aan la shaqayni barnaamijkan dan wadaag way ku kudubiyaan barnaamijyada jartay soomaaliya saddex shayanka muhiimsan number o bini aadanka sida horta dawladda aan burburtay soomaaliya wadanka aan burburi iyo dadkan aan burburi macnaa bini aadanka taariikhda burburi rumasin sheegaan marka lama qaab markii daawis la koro lan meel aan burburna ku kooyay fahamsan horumarka nidaamka dawladdu si in shaqada wata inuu si kooy dadka dib ka dhiin wal warsado dadka dib ka dhiin wal warsado wal kala dhimanana ku dhimaatiroon baahan yihiin marka nimankan way suubiyeena maadaam dhaqtar dhaqtardan saata way korsadeen yihiin jirkooda si ata usoo dhaqtar ay marka wal aan sheegtay qaarna shaybara kin diraha baare markaas daawo kin qore meekin warsaday meel ku hay adii og dadkan way suubiyeena heedo kala hang mahayn markay kooyeen bulshada qeybo shil duman liin weeri middan ay baahantiin oo leesiin qabada yoo la warsaday meelaha kula baahi marka waxyaabaha oo muhiimkan ah horta number 1 heedo shaqadaas oo dhaam lahayn taas wax badan oo muhiim ah ka aragni tan lamaad heeda weli suubiyaana koonfurta Soomaaliya hobleer meelas emergency relief raashin iyo wal halji oo noocaas daawi ima hormar min baahan laba karaayba Soomaaliland iyo Puntland iyo Lukiyaabo in hormar iyo noocaas lagu soo bi laakiin deegaanada min baahan hormar lagu soo bi shabab dhibaataysan baahan yiin wala amaan iyo daawi hal sawi amal biniaadamkana wala sidii raashin oo mintraayaan way baahinya in shay hormar taabad kor leen qabado tusaale ahaan la ku bilaw kun sagaal boqol sagaal iyo kowtii ilaa hadda uu roog lama kun tumid todoba labaati dhowr sano in dhahayd barnaamijyo san muuqda oo buundo eh ama mcj san tayo in la iskool laamil suubiyaw hadda kor bay dhow ku dhiiday may daar fordaan way lahaaytay inama to inoo taano laki balakan walko walko tawele saasin hormar nidaamka kooyaw barnaamijkan hadii la qaaday oo ah in wal salin taabada kor la suubiyo way tusaasay in isbedel kooy ah dadka in la fado in hormar diiran oo hayn la markaan kasa wala aan hayn eh taas naftii emergency ku bahi hormarkan la suubiyahay tan kale bulshadu weli dareensiiyay inay walaan yoo leeyin oo fikradu yoo lahaayeen dhaqaalaha qayb ka kabaan walkasta oo la soo bi barnaamijyadan ku tirsan dadka magaalada bay dhow degan oo xaafado meel kasta rogan lankasta qaaraan ku ku jara bariyaha dib dhibkooy lankasta difaacade because walaa usul leh qodobka saddexaad oo muhiimka hayna kaasahay hodaan walan kookin qaade kinshan leen aragaas isku isku qaada bilqaysaas leen marka unu mayn noo fadhe marka dad shal fahmow lanka anfayl lanka anxun shal fahmow unu nagla noo fadhe maamulka saasal ku faday way codsaday geeg maadaama abdurashiid lan warfahamsan ay maamul ay gudoomiye ay lan wargoradawn ay inay hay'adda DDG amal barnaamijkan dawladaha shantay la shaqeeyo wal taabad kor magaalada ku soo biday certificate maamulka si oo ah abaal mana ma sintinga because duwanaashi la koyteen maamulka siin kama hanaga howl qabataan in la si hay'adda DDG staff shab la si sahan kale ka deedan inay barheeyo nidaam noocaas maran codsaday onon mayna faday bulshada baadhown kasna inay tahay hay'ad oo nila shaqeeytay safayl horumarka deegaanka oo qabatay oo hilmaamo doona taariikh agtaanka leek jeelin inay wataan dareensiin loo baahanya marka way noo fadayeen walaan oo nisubi ilaalsana wala ka darsada konool kale nisubi konool ee nusubina ninku baahanya tusaale ahaan bini'aadanka horta way ogaanayeen bini'aadan khayrka dhibaa horta that's why dadka inta badan naartan galayaan khayrka balanka dhibaa horta tusaalahan qaadan hadda baadhow way ka dhisanaha tumun iskool oo private eh oo dad badan ku bardayaan tusaalahan qaada maraan bulshada meel hukuma meel ilmu qool hukuma bulshada ogtaad tumun kun iskool oo iska hirmaan oo iskoolka sabil lambo door dhiib lama kun maha akaan ko la kushubo sanadka markii dhamaada labaati afar kun way ciyaalka iskoolka ku baan tartan liin soo beela madan uu ka buunta fayla war barasho dibada liin dokar maleesi eh dhaqtarnimo injineerimaha barada koraan adin lambo door la koobat mala isbedelka meel qool faday mu kooyo banamiyo sama eh fikir iyo aqli iyo isbedel iyo nidaam iyo horumar iyo walweydiyo la koynay waana ma sintiin fursad weyn u geeka bulshadii reer baydhow inay qaybajo shal duwan ina iska kooyaan kooykaas ama kulankaasna muhiimadiis ay inay walaagii bulshada qabsatay oo dan wadaag liimbii dan shaksi malambiina dan wadaaga liimbii wadaroog shaksi malka koobna umadaasini ku dhexayto la tilmaamahay magaaga tilmaamahay marka dantaasaysi wadaagii dhin wada qabadi ini haddana si wadaaga oo wada taaska kooban la kala wareega waana laka ilaalsada muhiimadda taasu ilaalinta sida hordhay dhowr meelood ku abtiimiya ku qiib galaasa lanalalankii halaayo ini laku reebo ilaalinta way kale ku qiib ahaa dayactirka iyo ku mid ah ilaaliyowka korku dhorowle ee warbuuta in walaa ku halaa waxa ay la suubi la dayactir galanta la kahay walaa ku dhiman la ka darsada taasa tilmaamas la wareego een siyaabo badan ma dil la fiiriyay mashaariicdu aad degmadan ku hirgalay bulshada iyo isku leh lahaanshaha bulshada madumay ka qoyas adilla shaleedii ma ka qoyas lahaansho in adag nakaato lahaanshaha walenka nakaada sayna dayactirta waan ilaalid walaa halaayo uu ku reeb taasa lahaanshaha ka qoyas jidka oo kala tawal tilmaami ummadu dhaqan ku dhaxeeyay dadka walenka ma maadaayana dariska kadeey miskadiin kadiimo wala roma abjara tawal kadeeyday leey waan humaan leeyeen kadeeyday jidata koomo roogan bidnaan ama diran baydhabo biladka dhatisba hoolbadan intaal way fadaana baydhabona hooliya taamnaga too jidteedii la suubi ku dembina degmooyin kale liingudub ama jidtay degmooyin kirow la suubi laakiin ka horreeyeyba mad walaagi luku fadaa ka darsado waaye haanta la dhiman ama walka darsade mise ama bidnaan gudube marka qodobadanka muhiimsa mad way nagagaasa beesa walaagi dhimanaya ini la helo hanteeda unta dhaqanto la geliyeen inuun wada ilaalsan danguud dhibta waa kale noo halaawo sida jirtay lahka darahawna inuga kuwada turugna dadka ku reebna reer ilaasi xaafid badan hataba jara oo iska taladeen walaa arday jirta meeliyo kuwa halaawsan wal kusu suubsanaya taas lay bileeriyo un baahan taas lay sii adkaayo un baahan taas horumarintii iyo meel la raayay isgarabsadowshe yananin ku baahanyin iyada mahadsantiin dhammaantiin kulgaasnayn dhamagna dhamaasirshada dabcan dadkii guddigii oo horumarinta degmada iyo dadkii kale ka lug lahaay hooba afaafkiha gowdhoonyo bees wadiyaana san erna walkada miin wadiyahayno beesadan dhun ku galeen noofadaha ogaada taasna kii saabtama iyada mahadsantiin
Wazani General Trading Company 2 warsiday buwa iilayaabto waraabo gaasee leewaha anii wareysinna ambo weliyow aalay arbo wadani 2 baydhow warsidinka yaalemay warsamow aaday wadani general trading company two wala yaaloodha ka aragdi walbankalukusheeniya wali markabko sheeni dhon baaburtilay weliglaakisiyay wadani tuulay lisheene maa baydhabo warshid mankiyaala walaad weydiyaasay waasanaagti walmaha shal reebnehe wadani tuuwa lisheenay adduunin wal ay ku aragtooho wadyarko ha fiirii kooy walaal wadani walba ada aragdu wala eed inku sii wiina wadani wala yeelisheen wala koob mawma dhinig elektroniga suru mobile samsung galaxy s5 galaxy s4 galaxy s3 nookiyaal fara badan tegno bataryaal bariimee mobile dhalooyinsho iyo weliba qoloftiyo dhalooyin diishish sahamo yaryar iyo wawiin mar waa
qeybo hore barnaamijka kulanka warsanya dhuguunsida ay tan idaacadda war idaacadda warsan ee magaalada baydhabona kula dareerta akhyaray amiin faylya hawada sinkulana markaleda barnaamijka qodobkii una qaadaana weliba markaasi usnagadaya xaafad kumid ah xaafado kiyaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan weliba markaasi lishaintiya bandowle saare warbixin arrintaasi ku saabsan weliba markaasay nihaye bashiir cabdulaahi cusmaan owse beledweynaha ku dir warbixintaasi
xaafadda bundaweyn waxay ka mid tahay afarta xaafadood ee magaalada beledweyne maalmihii ugu dambeeyey waxaa saarnaa bandow ay ku soo rogeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadda bundaweyn ayaa waxay ka hadleen bandowgaas waxaana ay sheegeen in dhibaatooyin badan ay kala kulmeen intii bandowgan uu saarnaa xaafadda waa xaaf afarta xaafad xaafad ka mid ah waaye bandowga xaafadda kale lala baqada bandowga wuxuu ka bilowdaa buundada afkeeda ka bilowdaa ilaa wuxuu tagaa xaafadda buujidka dheer oo laamiga ilaa xaafadda suuq loo tagaa dadka meeshaas dukaamada ku dheh oo xoogsatada ah xaafadda sida dadka degan waa dad xoogsatay waaye subaxii soo shaqo tagaan maanta waxay soo hal habeenka wax ku iibsadaan annaga marka habeenkaan shaqaysan jirnay maalinta waa shaqaysan jirnay habeenkii waxa qoyta sac markii la gaaro waa meesha waa la xiraya hal askari ama laba askari ama saddex askari imaanayso dadkii way ciranayaan way xirayaan gudoomiyaha xaafadda bundaweyn oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ee degmada beledweyne ay kala hadleen sidii loo qaadi lahaa bandowgan saarnaa in muddo ah xaafadda bundaweyn magacaygu waa maxamed cabdilqalcad waxaa waay gudoomiyaha xaafadda bundaweyn waxaan ka hadlaynaa dhib ka jira xaafadda oo bandow iyo muxuu ahaa wax lamid oo ay ka jiraan meel kastoo lagu dacwoonay iyo ad kastoo nu sheegna waxba way ka qaban waayeen sidaas awgeed ayaan macnaha nagu kaliftay inay idaacadaha ka hadalno oo nu sheegno adduunka nu sheegno maxaa wax ka jira xaafadda xaafadda dhibaato weyn baa haysata ganacsatada bukaanka wax walba dhibaato weyn baa haysata xalay afar saac markay ahayd ayaa qof ku sumay xaafadda qofkii meel aan kusoo qaadnay markaan weyne waa dhintay meeshuu ku dhintay qof kale aan lix saac shubaan soo qaadnay noo soo keen way naga diideen inaan meeshaa soo marno qofka daba wanta laba qofood xal xaafadda ku dhimatay oo u dhimatay shuwankaasoo meel loosoo qaadan la waaya sababto gobolka iyo degmada maamulkeedu waa ka codsanaya in lala ka qaado bandowgaas iyo ciidamada qalabka sida bandowgan ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga iyo waxbarashada xaafadda bundaweyn iyadoo qaarkood ay ii sheegeen in dhibaatooyinkaas ay ugu sii daran tahay kadib markii shubanbiyoodka uu saameyn ku yeeshay dad badan oo ku nool xaafadda bundaweyn waa kaasaa dhibaatadaas xoogana na haysata waxaan anagu wax ka ganacsanayna waxaa weeye dadku markay soo shaqo tagaan oo koob iyo toban saac wax la siiyo oo shaqadooda ay soo gutaan markaas kadib aan bundaweyn haddaan nahay aan shaqaalahaas wax ka iibsanaa shaqaalihiina ma hayna hadda marka sidaas sidaasaan haysata dhibkaas ganacsigaasoo dib u dhacay xagga caafimaadka oo aanan isbitaaladii soo aadi karin annagoo magaaladii haddii aan dhibaata kala dhacdo aanan usoo degdegi karin dadkan waa ogtahay meel walba iska joogaan waa iska dhaawacmi karaan dadaha torrey ku dhici kartaa dadaha shumaya dadaha xanuuno kale ku laba bilood oo lasoo dhaafay wax dhaqaale ah oo naga soo galay oo aan ku noolnahay ma laha hade inaan ciidan military aan hayna qoray inaan qaadano dawladda uma shaqeyno oo mashaar ma siiso cabashadayna markaan gudoono wax kama soo qaadanay noqotay ilaa haddana sida gudoomiyaha uu sheegay waxaa la anaa mas-uuliyadaas cid si tooskay u taabanayso oo barnaamij kasta aan kala hadalno waa wa xaafadda waxaa weeyaan xaafadaha magaalada kamid tahay xaq bay u leeyihiin inay xornimo ku shaqaystaan xornimo ku noolaadaan xaq bay u leeyihiin xilligii ay helaan oo munaasaba inay socdaan dawlada ka adeegtaan xaq bay u leeyihiin culays markuu ku yimaado in meelaha xarumaha caafimaadka iyo meelaha danahooda yani duruuftooda ku xidhan tahay ay aadaan culayskaas baan dareemayna annaga xaafadiina lama qabaan waan codsanaynaa waan kusoo celinaynaa mar kale in nalaga qaado ayaan doonaynaa bandow bandowgan saarnaa in muddada ah xaafadda badweyn ayaa yimid kadib markii xaafadda ay ka dhaceen dilal kala duwan oo loo geystay ciidama ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya
daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnimay dairarinantanjee daarudawa hospital usimay daarudawa hospital leylilemay fola isbitaal daawan yaaluwamay way diin diriko diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljar waa ilow ka daramow kana alla iskulee da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo busho walaagi dadba ka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinku ku daaweeye ankudayma doronaaten daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meele diyaarkinka eh iyo weliba in dhomalkii dayaayo gaallangnamaykii dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom bykemistry iyo kansheybaarka c b c a meele diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri eh oo nocyaalkii inkadi dambeeyen eh digtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwena degdeg adanku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka eh dadwiinow hodhanddeera dogownimo walka dandarooway dadnamana antii adafiyawtuwa ama cudurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaaldilaafka dhiihaan doonka lafaashay daleelahaas lafoofan wal adadeerasamale antii udurka kiin dabar gooyna ada isku iskudabar gooy dareere diigsoy daarudawa hosbital walbay doosiinka dadaahine daarudawa hosbital isbitaalla ka deegsaday dad badan ka daawaysadeena deeq allasheeniwa widka hooba usahan daahirna udur kastooda dareensanto walkoo daaweeye horandeernoy diigsinen daarudawa hosbital daarudawa hosbital yo wayba usakayaale masaajidka jaamacaga iridhiinshay jiddheeraga xaafadda isha galow dabaga koowaad oo hakiimaryaw galanta midgeed tabeelaga korfiiri daarudawa hosbital iyo kayaale wali faahfaahin
qaybo dhexe barnaamijka kulanku warsanya akhyaareysa derni qodobkiiga barnaamijka oo nimaaduna ka qaadana waliba markaasi uu sanagadaya barkacyaalka markaas ka jaran kaam ku mid ee kaamamka ka yaalan gudaha magaalada baydhabo waliba markaasay geega la deersiyey raashin markaasay noocyadii shalgadiisanga taasoo iyo deersidii ama iyo deersidii wasaaradda reedandejiyowga iyo weliba jaalado arrimaha qoyska ama arrimaha ee markaasay koonfur galbeed soomaaliya haddibaano dadkii markaasay la deersiyey kumayo markaasay kuma hadnaqaayaan iyo weliba wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya jeylaani sheekh maxamed waana eh siihayaha wasiirka reedandejiyowga ee qaxootiga armo waa qaxootiga koonfur galbeed soomaaliya waano haddaba iyo markaasi ku hadlayaan armoosi weliba armo kaleed
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum anoodi jayma lambarali eraw gabro dubudda oo walaanyadan ee walaha ninku dhiibeen ilaahay intii ajar iyo hasanaad allaha siinku sii eedaan dhibaataysagna golol in walkasta wal unahaysana male geeka eeda siinka mahadnagni ajar iyo hasanaad allaha siinku sii may ku koynay buul iira ku koyni oon iyoonay dhibaata inta maniin dhaafas intiisinasiideegna mahadhiyoonay shukri siinku hayna isigna ajar iyo hasanaad allaha siinku sii
ayuaysengedngale raa baydhowinka noolna gabro sano murugi oo sano dangadi iyo intii hani iskudangadeen soo dhiibengninsheeni kheer allehe siyu ilaahay wina aywaahedkahay singna sinku jazay unuun roob alle ninsheeno adduunyada layle walka dhiibidi kor akhir wal malka dhiibidi kor nuu naftaanyo hal una dhiibin allehena siyu dhibaatada allehe noo gaado markii hore may ku koynay he eel dheere meeliley korambood meeliley meel dheeran ku koyne barakaatu salaanta islaankaas inka salaamana ee salaan kadib ee anoo ee wasiirka shaqada iyo shaqaalaha isla markaana ee kusunaha wasiirka dibudejinta iyo jaaliyadaha walisin sheegane raashinka yar oo unushaangne wali wax dhiibiday dad oo dibadaha ka nool gaar ahaan dadka nool sacuuda arabiya gabdhi xasadagaysadii hadiibidi waa sida gabdhood magaasha wali la shalareey maryan cusmaan aadan faaduma aadan sheekh hindiye macalin axmed sajadaas gabdhood hadiibideen raashinkun wali areena dadka kii kana oo dhibaataysan hay noo deersiyoy markii salam fiiri raashin yar waaye laakiin haddana xusuusta iyo dadka meelo jira rooga marka lanfeere raashin wiingu lambaahan hamiin iyo lama kafilajin markii saasatana dadku waa dad deegaankan dhaladi oo ku xanuunsaday dhibaatada dadka kiishoo hayta ku xanuunsaday waaye oo jeeladay inta dadka kiishoo wala taraan dhibaato jirta ilaahay subxaanahu watacaala allaha noo qaado sidoo kale waliba waxaan ka baaqana dadka jaaliyadaha dibadaha jira in tusaale aan dhagata yani maaragtay xanuunka gabdhoowa haqobaday oo markaasi tabartiyo oo yaroo bilaan eh inta iyo dadka kiisha waldeersiyan ilo jeeda deegaan oo dadka kalena ku codsadaan inta iyo tusaale ka dhikadaan oo sidoo kale dadka kiisha walhadeersiyan ku codsadaan ummadda soomaaliyeed weliba dadka andhaladi koonfur galbeed inta jaaliyadaha oo dibadaha ka nool iyadan badanyen runtiina dadaal badanaa laka jira wasaaradan oo maaragtay dibadejida iyo jaaliyadaha dadaal badanaa suubidi meel badanaa la xiriirtay oo maaragtay dadkan jaaliyadaha ah wali waa la filoohaya mardhow haddii ilaahay subxaana watacaala raalli ka nagada in iyo wal hadiri doonaan oo dadkishoo hadiri doonaan unan haddii ana wasaaradii dibadejinta hadda aan mantadooda magaasha ka hadalohay waliba ka dadaalana intii walaagii iyo xabiibidaan sidii laxan ka talagalay un ummadan deersino ka tagay yaa ka dadaalana taasina waliba geliyaasha dadka dibadaha jira kalsooni in walaagii wax dhiibideen dadkii oon ka talagaleen la deersiin marka waliba seen lanaha walaan wal yar wal badan ma eh laakiin haddana dadkiin walaalaha xaanikiin waxaasiga xasuusaday qosin la jeeladi inti intun hasiin deersiyaan hoyo galanti waxaan ku badan ka jirneen hasiin deersii fadhunaasin dirfada marka wali farin indiraan marka dadka kale jaaliyadaa eh yaa wali lanaaka kadaysideen gabdhogun oo soomaaliyeed oo weliba koonfur galbeed dhaladi dadaalkii ha suubiyaan madlamadaantii ha suubiyaan dad badan ha jiro koro oo gabdhohaan ku dhaqaalo badan oo yacni meelo iyo roogaan xoolo intuun ku badan haysadaan marka ilaahay wali ku codsadaan yoon inta qalbijo haduma oo walaalisho iyo walka taraan ayaa ayaa ilaahay ku tuugana wali kaloo ilaahay ku tuugana gabdhowa sadaqada dhiibadi haddii ilaahay yoon ka tawaabiyo waxaan iwal ku badan isugu siiyey yaa tuu- yaa ilaahay ku tuugana isagana waliba siin tuugana ilaahay intii dhibaatada jirta noogaada walaan wal badan ma ee daruurta roob oo lisheeno dhulku aysan ka bahaya oo buduun deegaas marka eh, ilaahay ayaa dhibka sheeni weliba shubangaa la jira iyo dhimashihii dha- dhibaato badanaa jirta marka inta ilaahay culayska nag noo qaadiya ilaahay ku tuugana Eh, marka sidaas iyo warka kiikii ka gaabiye walaagi yaroo la qaadi oo isan hadlaan nawloob ka qanacsanaaday ilaahay asheenimoolwon miilu ku ogaayna ma ah marka sidii ninka shaanin hasiin deersani rad unun allah noo tawaabiya isagana ilaahay siin ka anfaca wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
weli barnaamijka warsan iyo dhuguunsidaay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabona kula- kula dareerta akhyaar ee meelolbi surogtaan hamiin feel iyo habuda siin kulana wararkan oo deerahaya tuulada masuubiyo markaasay ku tirsan ama hooskahoose deegaanka owdinle ee gobolka baay weliba la sheegaa inti meelas usu ku jara cudurka markaasay erow shubinbiyood iyo weliba manda markaasayna sirang la sheegay inti markaasay eena dad tiro ah iyo ku dhowaad iyo diiraan soddon iyo koo qofood markaasi iyo ee, ka dhimadan iyo weliba tiro kaleed oo markaasi een, hadda la irda la ildaran ah hadda waliba qadkisi toose injire macalin cabduqaadir xasan oo kumada odayaalka markaasi ku nool tuulada masuubi eena macalin cabduqaadir ha ka dhawow idaacadda warsan ee waliba markaasa faahfaahin oo siyaasa ee xaaladda dadka ishwimbiyoodka markaasa ka dhiib
haa walaaw duudaa dhigi iyadaa umahadinte arrintaasan ahayte shumbiintas i mandagaasan ahay wartaasan aan sidaana kol walilka shabin heshiina kadiyaka jarmaana marka dhawaadahay waa ku obsi naftaan oo baarkiyadan minbaaron kasuwayn jildi mahayte aw diini wiibiseeni ini maana daddoomada yanta kueleen madiimisoonan goobjoog mahayne iyo kugaagi leelankina lukulmuway ee hooba ilaahay qobkooda ninkooda walaasa arrintaasan ninkooda fadaan ee marka tuulada aana markaas leero masuubiyo ee deegaanka owdiila markaas hoos ku haysa ee warta een horey weyn war hawa jaray mise een war oo markaas dhowaan la bilaaway biidhamooshe
Eh, horey wada waraabin jiray laakiin sinadtooda ka arara walaashay markaasi horumaarinna sinadtooda kow ah marka amee bilowti inta dadkaas markaas shubanka ridada isla markaasina biyo isticmaalaan
Eh, mugdum hati dhamaaday gudaashiile walaas dadkaas dhamaa mugdum hati dhamaaday gudaashiile haye
aa hatada hadna korfeyda beenagab reerkee hatada korfeyda sakaraa hoto korfeyni marka aana meeqa dhimasho eh iyo markaas jarta oo yoon dhimidan cudurkaasay ee shubanbiyoodka waan sawi ee biyo markaasay warta laku dhammahay
saddeed soo gofo masuubi gudaashi haddii nawaa jira toddobaada konton iyo toddoba sana wadaan marka eh amee shalaya ama sigeega shaleediyow dhimashadaasa
kiibishii wal ninko dhamina beenusha kiibishii wal madhamina laakiin ilaa shalay inta midinta kubilaato xiriirti aytay bakrinta kinaa kusharoo nanqodoon hoda waay haye aa marka meeqal ildaran oo markaasi aana ee sacdan aana markaasi tacbaan leh shubinbiyoodkaas oo sawiyo biyoos warta ka jiraan
hatan suubi lama qof hatan il doron ta ya shaydi hatan abishan warda wada ha dadka hatan badan walaalo idan badan hatan dinka bilaabay to lama qof lama bilaabay bayro langaadi haye
ha marka ee tuulada malaha biyo kaleed aa markaasi laku waraabow
maya maya maya maya maya
marka ee may ku qabateen maadaama tu- wartashaleedia iyo isin ku waraabasan iyo ta tuul wartaas oo dhibaatada badan dhaliidi ee may ku qabateen oo arag ah
may ku gobadaan walaalo lan baadiya may ku gobadaan
mm
wala ku gobanin jar gurmad oo isi markaas dirsitaan maamulka koonfur galbeed ee jare
maya maya ta uu ka niin goon biyo madada ardu nasaab haawa aa dalba ma soo kala agar reene ma arag qorto ma nasaab daa madada ardu haye een waliba ay sharaxaad noo siyaase een markaas ee, dadka oo ee, la dhimadan ee, shuban biyoodkaasay ma deegaankii ka haytana ama iskaleeda magaalada baydhabo iyo weliba deegaanada kale ayaan qaadan wiilan kale ka hay haye ha marka ee, may markaasay hadda ee, gargaar aysan dal badan haytan maadaama warta isin biyo ku waraawasan ee, cudurka shuban biyoodka dadkan ka dhammaadahayaan ee, biyo kalena t- markaas anjaarna tuulada masoobe
ha kale dadaan hadu oo bol ni qowl koro macnaha ee, diinti min sheen daawin min fi afmata da afmata ilaahay dabay walaasa dalbadaan wal ni qowl falaan oonga nahay ola oonga hay un oonga nahay ni ka dhagaana male dadku ana baahanyiin macnaha guji idiisi wal mubtana wal baahanyiin haddii ni qowl koro biyoni ni gargaari wal nasiyo daawin nasiyo baahana Ee, macal cabdiqaadir ee, waliba faahfaahin kale noo siyaase ee, maadaama ee, d- tuulada masuubi ee, qof ee, isigneen ku noolahayna ee, dhinigii weliba xayawaanaad ee, mise xoolo dhaqata dad kale ay yoroon coolooniin kuwarbiba maadaama tuuladaasay wartaas keliya ay sheegta intii biili ku waraawo
hoola dhamaadahayan hoola dhamaadahayan gaajin dhamaadahayan diidarin dhamaadahayan haye tirada adan nin sheego horta meeta oo xilligan ee, dhimadan xoolo
ee hoola intiri koon walaasi wada una dadnahti luwadi kurkulaan ma waqti ku dhamaayo kaasi isamaao ka jiraan laakiin wax isaab ka jarna dadkaas hooladaasi wala aan hataa tiri kora kooba kora ma jiraan biyo ee bi- biyo hadda markaas isin isticmaala haytan ee, hadda ka noolin inta kushandhada haytan
haddii midasheena eeda macnaha kaasi ee, gabadoo xiriir isliima dandaantada haye mee kilomitr inis jara
labaatan shan kilomitr labaatan shan kilomitr yaan aroorsan tuulada masuubi islamarkaas biiku doonadaasan aa haye eena la- xiriir samaytana maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee, eetana inti markaasay dhibaato ee, eedan wii markaas ku jar tuulada masuubi dhimashada markaasay ee sababtay war- baraagtasay ama eena wartaas
hormanseen hormanseen waata iyada maasanta ee kaasay ee waliba hayay ee, macali cabduqaadir xasan oo ku mid ah odayaalka ee, kanoole tuulada masuubiyo iyo hoosteeda deegaanka owdinle ee gobolka baay weliba markaasi uuse faahfaahin dheeraada uuse noo siiyaya war la sheegay oo markaasi kataala tuulada masuubi isla markaasina wartaas la sheegay intii ee, sababta dhimasho tiro deeraasa soddon iyo kow qofooda oyo markaasan dhimidan cudurka shubanbiyoodka weli barnaamijka kulanka warsan iyo guda jarna qeybo ka dambe barnaamijkan akhyaaraysa deerni qodobo xiise leh yan idin dhiman akhyaaree qodobkaygaenu barnaamijka oo ka kulanka warsanka qaadaan isiina ka dheega doontaan weliba ku mid ah kambaniga markaas la ka magacaabo beko electric oo markaas ku mid ah kambaniyada markaas koolgalayan ama shirkado koolgalayan gudaha magaalada baydhabo waliba markaasi iyo geega gargaar iyo deersi ee isbitaalka gobolka baay ee magaalada baydhabo iyo weliba kaamam ku mid ah kaamamka ka yaalan gudaha magaalada baydhabo oo markaasi iyo ku noolyihiin dad oo bugtaale islamarkaasan iyo hakubuugta ama hakubarkacen ama eh, bugtaalnimo iyo hankuderan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyadana isbitaalka la ogsiinyeyntii oo ka jiran dad markaasi iyo anjiifan ee cudurka leerow shubanbiyoodka haddibaano mas-uuliyiinta markaasay shirkadda beko electric oo markaasay ku warbihayaan walyaabo markaasay iyo dersing dadkaasi weliba isbitaalka gobolka baay ee magaalada baydhaba
shirkadda adeega cuntada magaalada baydhabo tabarucaadkiyoonay mucaawano miska jaran biye juudariyaal falabooyin katiifada iyoonay daawo oo tabarucaadkaas kadaagdii shirkadda adeega korontada baydhabo eegay kamay qabahayne maadaama wadankii wadan ordig gali abaar gali roob laan gali useeyi intii una tabarucaadkaas deersina walaalnyogaana oo saamaynta kuweeldhitay abaaragun iyoonay dhibaatadan wadanka ku jarta marka mucaawanadaasna koley mayla deersii doonahe meelashishalduun qaar maylan diri doonay baadiye qaar maylan diri doonahe kaamamka oo ka hareeraysan magaalada baydhabo qaarna maylan diri doonay goobaha caafimaadka oo weli bankweynin isbitaal weynaga oo baydhabo iyoonay isbitaalkan oo bayhaw eraayan marka insha allahu tacaala dadkii muxsiniintii haayan oo shirkadii adeega korontada baydhabo lahaayan namay iyoonay dadkii ku qeyb qaaday oo reer baydhabo dhankama hadayaana marka shirkada adeeg korontada baydhabo ka deeqdii waa sida horta bawan sheegay maamulaha korontada mayniska jarta deeq biyo runtii biyo badan ilaa iyo intiisin hadda aragahay tanka mumbooyidoodu mayl la jeeyi doonee kaamamka kiyaalan magaalada baydhabo hareerasha iyo tuulooyinka magaalada handhow runtii walka filan mee walgeeko kaafiyaayaan mee may deeqda ka jarta daawooyinkaasi la sheegay marka aan may ka darayha shirkado kale iyo shakhsiyaadka kale ilaahay walsi ummadan geeka dhibaataysanta geeka sadaqadii la dhiibona ajarshe may nagadayhi lama laabame marka shirkado kale shirkad bay dhows besdi ee haatoy ama ay haanay sadaqada meelbala ka dhiibtahaasa mas-uuliyaddan shirkadda korontada ee dareemtay haata ay dareemoy ummado shakhsi shirkad wallayhan dhiibudoy runtii ummado ciidan dhibaataysan hata may roognaha isbitaal weynagii bayhaw oo magaalada ku baxsanaay suhodhay un an sheegnay isbitaalkiya meha deersinayha muddo hatu ka hor ee una okoynay assessment una ku suubini baahidii isbitaalka markaas hanka hata face one haayanga yani ha deersini marka dadkii muxsiniintii haayeen shirkadda adeega korontada baydhabo magaalada haayeen may isbitaalka ee hadeersiina bayhaw boqol iyo konton katiifadood iyo tumi in lama kartoon oo falabada ah iyo nay tumi in lama yacni joodara oo haani ad adeeg haayan ah marka insha allah mayna shirkado kale oo banaanka baydhabo halku lahaaday mise baydhabo halka lahaaday ma inka baaqana insha allah iyoona intii oo shirkadda adeega korontada magaalada baydhabo ha wal nin kastoo muslim ah dhibaatada oo maalinta habooqda maarag walay oo maaragtay kalaansha dhiibi jiray oon ka rajaanay wan inshaantaan baahid badan dhanka hayd dadku ku la-aan banaamada jeefaan aragteen kartuumaka jeefaan markisanka dan qabteen ogaateen aragteen kormeer ku hayteen iyo ma is garateen maarni kaalmaytaan adeegaas runtii eedeedaan mahadsantahay sidoo kale falaabooyinka waa falaabooyin muhiima oo qofka nololiska ka badbaadiyo saacado gudaasha amase daqiiqada gudaasha aan dhimad lahay qof iyo ka badbaadin fadi tumay lamadan karto marka in karta maaragtay may badbaadiyaase ilaa iyo maaragtay shan boqol oo qof oo maaragtay dhimada fadi wadarka biyoodka shubanka biyoodka oo iyo mataga dheeri leh marka haddii ilaahay raalkanaga siin ka doonay katiifadaha maaragtay salaadii ilaahayna faray babayan maaragtay nin anfaas dadkii dhulka jiifaana idan anfaas bagaalay tumila mahab joodreem in ka filnayn ya qiyaasay sino katiifadaha hungilida intay dhul jiifada fadan oo jiidan jiifada fadan iyo maandahaan show maayan iyo helsho walay nin kastan eedaan ka baasay yaraan badanaan nin kasta oo muslim ah oo walanka baahan adun bara isbitaalkan isbitaal community waayo isbitaal oo bulshadeed waayo isbitaal oo maaragtay nin kasta mas-uulka marka insha allah eedaaseen kumahadiyeen walayna siidaan walasiin kala wareegi safaalanana siidaan dhammaan mas-uuliyiinta iyo kadiibkale iyo mas-uuliyiinta neel roogta bayhawba maysin mahadnagaane maaragtay imaanaama inka tuugana inuu ilaahay mee khayrka bawaafiji maalsho ilaahay imbarakahay ummadaana maanaa ummadaana dhibaataysan unuba inteegin maha mi imaalan ini ummadaas ilaahay iyo badbaadi kore una badbaadina intii qaraankan ee isiina maanaa may ka qeyb qaadateen intii ummadii la badbaadiyey taasna ilaahay siinka jaazi doona dadka kaleeto oo muxsiniinta oo ilaahay darsiis waa la dhiibbada fadaayan inio haka daydaan shirkadun oo beeg eh maanaa dadyo oo geeka dhibaataysan badyo asismaanta suubiya iyo aragen oo ummadkii u dhul ka jiirta aragen umti umaana dhibaato jiro aragan iyo haka danqadeen saas dartiya ilaahay dadsiis haddii bidama unu beeso iskusoo hayna maana mil gorgortuma haadana siyaasana munan erna ilaahay dadsiis haddii bidan marka ini deegisho faylu ini maanaa yoonlaka daydoon marka may alasiinka qaadaan ini walaaysa ilinka talgalay limbiyo ilaahay darsiis isin hambasa tagna umadilanka gargaar gargaal ilaahay dabe inka gargaan ununo umuti u baahidiya jarta inuu inka gargaan saasa siinka ballan qaadana hatana may ka ballan qaadana dadka kale umuti kale oo yoon haka daydi doonan intii walaaysa ilinka talgalay limbi oo geeka lan gadana oo maana wal kale lan kusubi musulmaanka kale lan kusubina ilaahay maana no badbaadi horta walaan wata no yaraay dhibaatada hata wadanka ka jirta ilaahay sii kora ilaahay no yaraay marka taas aan ogaadasaan insha allahu may siin ka dhawaane may siin ka mahadi ane ini isin ilaahay mal dadaalkiisin soo badan ilaahay na siin ka jaazi waan taas siin ka dhawaane degisho faylu insha allahu intaa ka gaabsada wasalaamu calaykum hooli oo mucaawanadii mistabarucaadkii shirkadda korontada magaalada baydhabo oyaanka deeqasi kaamamka iyo goobaha caafimaadka yo ilaa hiraabtun saacadda madihayti hal saac ilaa hadda yacni ka jarna hadda marka meheka gebagebaynay isbitaalka oo gobolka ankuwiin magaalada baydhabo gaar ahaan iyo yacni ruugna mayl ruugne madaxdii isbitaalka agaasimiyaalkii lojistigii madaxii shaqaalaha marka may fadaana insha allahu tacaala walaayar tabarucaad eh oo dadka biishanka ee magaalada ee magaalada isbitaalka haka jabahay si yacni lanka waybuaha anfaca ya shirkadda adeeg korontada geeka hatamaha diirsiday isbitaal weynaga siyeed kartuun oo yacni falaba ah iyo toddobaatun xabo oo katiifada eh iyo nay joodariyaal oo ma arnay iyo nasiyad xabo ah marka insha allahu tacaala kulley tan yacni fiis wangu madaxdana may ku codsadaane wal alla walay isbitaalka baahadiis ee uuna kulley isku yacni dadaalnay may ku codsadaane intii ma arnay haniin gudbiyaan tan kale shirkado maynka baaqay haddii iyo na araga haayaan mise doogana dhiiga haayaan magaalada baydhabo halka la haadoy mise magaalada baydhabo meel ku baxsan halka la haadoy intiyo yacni doorsho oo walaagi lanka saay social responsibility oo yacni waxa ku bahan yaanka baaqee insha allah kulley haddee dadkii muxsiniinta eh oo alaabtan hadhii badinna ilaahay may ku tuuganahe intii ku aqbala marka insha allah haddana may si toosa aan ku wareejiyey microfonka madaxa shaqaalaha isbitaalka ee gobolka mahad khaliif abuukar
bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo ka hadalow magaca maamulka isbitaal goboleedka baay saasaato magaca shaqaalaha isbitaalka runtii weli eedii eedanka faraxsanaa in shirkadda adeega korontada muddo kowaad hana xasuusato ninkoyto maana amad inka horeytay ninkoyasa mar tala nasiida mar oo micnaha hiilga hoo oo micnaha agab in inshanta runtii aan kama hadnaga mayleerays agaasimka oo insheegada shirkadda sheeg bilow iyoonay qof kastoo ha ku dhiib qaadaday in contributionkan isbitaalka adeera saasaatow n may ha ku galeenaha contributionkan xilligii la faday the right time and the right place akoyen may leerays insheegada una ola tacaalana bukaanadii oo insheegada a w d ga oo shabanbiyoodka walaha taninkoyna way bua ringer oo dareemo koro qof kastoo insheegada shuban iyo armooska holle muhiimadii onleyn ay viisadyadiya la jaran joodaryaala la jaran may kaloo la jaray katiifada waa waa baahadayna safaylehan abaaren eedii eedan kama hadnagaana ka magaca maamulka isbitaalka mar badan mar badan again an again mahadsanteen aleena qof allaala qof kudhiirgaaday eedan kama hadsanteen eedan kama hadsanteen saasaato ma warsadaana qof kastoo ujeeda goboladan ama musluun ee oo ku dangado baahadan oo arlaada yaala xilligan xilligan isbaahan ayu marka hirin meelrais inshaal cadadada sheena doonta marka hirin the kind of thing you ada sheena doonta beta inta aad walshaanta in aad walanshaanta isbitaalka in aad walshaanta may leedahay kaamamka runtii ciidanka ma hadnagaan shirkadda saasaato kaamamka iyo meelo kale waljeeytay meel kasta wala jeeye unuuna culayska noo kusii dhimame because haddii oo ii sheegad biyo meelo siyan w d ga may leedahay sii sheeg bukaanadii badan ah ningalaay niyaraadayaan haddii may leedahay sii sheegad en dadaal kasta banaanka lika bi natiijadii gudu ku helaan culaysyada badan yin may leenahan khayr ala siinsi nkunoog wada wafki kadayidowna thank you alena
akhyaare guud ahaan waliba markaas intaa gabagabanee barnaamijkii kulanka warsan oo dhammaada isinku dhugun sidaasan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka waliba siin saaray islamarkaasina intaas idinku jeedaano asiid cali muuse maxamed ateera dhinaga farsamada waliba markaas mahadnagay oo ka markaas usiin farsamay saaxiibkay saalax maxamed cali qays intii barnaamijkan lamid reedan kulmaana waliba siinku tabaane sidaasi oo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu